In ka badan sodon iyo kow dhalinyaro ayaa fursado shaqo ka helay shirkadda korontada Alcoa faraceeda xaafadda Cowshan ee magaalada Beledweyne. Shaqooyinka ay qabtaan dhalinyaradan ayaa waxaa kamid ah qeybta farsamada, xisaabaadka, lacag soo ururinta, iyo soo dhaweynta macaamiisha. Faarax Xasan Xuseen oo kamid ah madaxa shirkadda Alcoa faraceeda xaafadda Cowshan ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u sameeyeen shaqo abuurkan.
waa masantahay walaalkey waan kaga mahadcelinayaa ee, fursadda qaaliga ahaan siisay Ee, waan ku faraxsanahay inaan soo booqato maanta raadiyo beerlada xafiiska korontada altooba ee qaybta bari anoo ah ee, maamulka xafiiska qaybta bari magacaygu waa faarax xasan xuseen
dhalinyarada ka shaqo gasho baranja two qaybta labaad ee shirkadda korontada ee altooba tiradooda imisa ayay gaaraysaa Ee, runtii aad u badan tahay tiradooda ilaa soddonmiyay gaaraysaa Ee, waa dhalinyaro maxaa ahaatay gobolka u dhalatay Ee, maxaa ahaatay shirkadda u shaqeyso ayagana wax ka faa'iido bulshadana wax ku celiyo waayahay dhalinyarada marka aad shaqo abuur u sameyneysaan maxaa kusoo xulataa waxaan ku soxolanaa kow horta qofka inuu yahay qof mas-uula labo inuu ka bixi karo shaqadan saddex inuu u leeyahay xirfad uu ku qaban karo shaqadan afar inuu bulshada u shaqeynayo uu ka dhaadhicin karo wax uu qabanayo Qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka ka heshay shirkadda Alcoa ayaa ka mahad celiyay.
ee aana shaqaale ka tirsan kambaniga altoba electric company qaas ahaan ani waxaan ka shaqeeya qaybta darawalnimada oo waxaan ahay dadkii fursad u helay inay u shaqeeyaan qayb darawalnimo kambaniga waxaan kusoo biiray ee, labada kun afar iyo tobanka bishii labaiyo tobanaad shan iyo tobankeeda Ee, markii hore noloshaaba iska midab badan ee, shaqooyin kala duwanaan qaban jiray marna taleefanaan sameyn jiray marna darawalan caasile oo darawalan ahay shaqadan labada shaqo oo isku wada jiray darawalan ahay oo caasi beledweyne xamar ka shaqeeya magaalada gudaheeda aan ku shaqeeyaa waxaa ka mid a ee, shaqada markii ciladaha ay jiraan oo iyo guryaha ciladaha sida laambadaha iyo baraasada markay kaalisiin inaan u shaqeyno shaqo cusub markii la qabanaa baalooyin la qaadaa ama fiilooyin la jiidaa kaawooyin inaan ka shaqeyno shaqaalaha qaadno alaab agab waxay u baahan yihiin aan u qaadno kambaniyada magaalada ka jiro inay dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan waxaan rabaa horta mahad allah isu matay subxaana watacaala isagaa maaskale waxaa kaloo rabaa inaan mahad celiya een, ee, radio berlula oo runtii ee, shaqaalaheeduna ay maaragtay dhowr mm, ee, jeer xafiiska ay nagu soo booqdeen Ee, maantana tan hadda ugu dambeysay ay nala joogaan oo runtii ee, sida bulshada ay ugu shaqaynayaan ay tahay wax ee, oo maaragtay dadkuna aad u qa- u qanciyeen arrimo bulshana ay xoogga saaraan ee, ay tahayna wax loo baahan yahay islamada waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhalinyarada ka shaqeysa oo ayagana runtii ah dhalinyaro aad u firfircoon oo shaqada ay hayaan ay tahay shaqo aad runtii ee, ee, ma- bulshada qancisay
waxaan u qabtaa eh, qaybta farsamada madaxa farsamada ayaan ahay korontada eh, jawiga u shaqeyso maasha allah tabaaraka allah ummadda oo dhan waa og afarta xaafad magaalada beledweyne ayaga mataqaanaa laan walba ay ku leedahay ka shidaa marka annaga taariikhdan maxalligan koronta shaqada soo bilaabnay meeshaan laga maqyaasi karo ma dhowo labaatan iyo dhowr sanaan shaqeynu haynaa korontada wax hadda caqabad oo alxamdulilah magaalada naga qabsana ma lahan marka qaarkaasna ilaaha iskale ilaaha loogu loogu mahadiyaa wallaahi shaqada aan qaban- aan korta aan ka qabano waa madaxa farsamada waaye Waa- waa alxamdulilaahi ee, wax walba oo koronto ku saabsan oo electronic ah sida ee, leem ha noqoto ee, ciladaha ha noqdaano farsamo xaafadaha ha noqdaano alxamdulilah shaqaale loo carbiyeyna waan alxamdulilah waa tababarnay waa joogaan marka shaqa meel meel sare aynu maru haysaa wax hadda aan magaalada hadda aan naga caawinaysana ma lahan waa Shirkadda korontada Alcoa ayaa ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwaasi oo ka qayb qaata horumarinta iyo shaqo abuurista dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha